xiisadaha dhanka dalalka khaliijka kale haystay gaar ahaan isbahaysiga sacuudiga ee cunuqabataynta ay ku soo rageen waddanka qatar ayaa waxay saamayn ku yeelatay xajka sannadkan la aadaya ee muslimiintu sannadkiiba ay margutaan iyadoo haatan ay muddo kooban naga xigto wakhtigii xajka ayaa waxay ahayd ti arrimo kala duwan ay ka soo baxayeen dhanka xajka dadka aadaya ee ka tegaya waddanka qatar iyada oo la dareemayey sacuudigu inay arrimahaasi culaysya saareen balse dhawaqyo aada u fara badan iyo sidoo kaleete cabashooyin badan oo ka yimid gudaha waddanka qatar ayaa xaaladdu haatan ay u muuqataa in wax iska beddeleen guddida qaranka ee xuquuqda aadamahee dowladda qatar ayaa waxay ku magacowday wax lagu farxo in dalka sacuudigu ay u fureen jidkii ahaa dhanka dhulka iyo sidoo kaleete dhanka cirkaba ee xujayda dowladda qatar ka baxaya taasoo ay ku tilmaamtay guddidaasi arrintaas inay tahay wax ku ool guddida ayaa sidoo kaleete waxay sheegtay in arrinta xajku aynan suurtagal ahayn in la soo geliyo xisaabaha iyo sidoo kaleete isqabqabsiga dhanka siyaasadda iyadoo arrintaasi ay tahay bay tidhi xaq qofku asal uu leeyahay muslimka ah sida ay qorayso samaaxada shariicada islaamka iyo sidoo kale heshiisyada caalamiga ah ee dowliga ee dhanka xuquuqda aadamaha guddida ayaa go-aanka sacuudiga sidoo kaleete waxay ku tilmaantay inuu weli mugdi ku jiro iyadoo ka codsatay dalka sacuudiga in xujayda dalka qatar ka imanaya aynan wajihin wax gaara oo markaasi iyaga lala beegsanayo guddida ayaa waxay codsatay in tallaabooyin dheeraada dowladda sacuudigu ay qaado markaana xayiraadda ay kaga qaadayso si buuxda muwaadiniinta waddanka qatar iyo sidoo kaleete dowladahaasi khaliijka iyo dalalka kaleetaba ee dadka ku nool gudaha waddanka qatar wararka qaar ayaa sheegaya xajka sanadkan dadka ka soo aadaya ee qatariyiinta inay isbeddel uu ku yimid dhanka tirada marka loo eego sannadihii hore tiradii ka soo xajiyi jirtay iyada oo la sheegay in haatan socdaalka dadka xajinaya ee marka la qiimeeyo ay aada uga yar tahay dhinacyo qaar ayaa ku tilmaameen isbeddelkani inay ku timid culaysyo ay saareen dhinacyada islaamka iyo sidoo kaleete heerka caalamkaaba iyadoo loogu yeedhay in ay ka fududaysa sacuudigu dadka xujayda ah arrimaha siyaasadda ay soo gelisay iyada oo xajkuna qof walboo muslima sida la ogyahay uu xaq u leeyahay dhinacna uusan xaq u lahayn in uu culays ku saaro ama xayiraad ka saaro qof muslima inuu xajkiisa soo guto sidoo kaleete waxaa iyaduna buuq abuurtay arrimaha ay ku baaqday dalka sacuudigu in dadka ka soo xajinaya qatar ay iyagu kharashkooda qabi doonaan hadday yihiin dowladda sacuudiga balse waxaa la sheegay in dadka iyagu xajka gudanaya ee qatar haatan ka soo tegaya ay ahayd mar hore tii laga soo bilaabo bishii abriil dhaqaalahoodu ay horey u bixiyeen iyadoo aynan haatanna u baahnayn sida wararka lagu sheegay dadka qatar ka soo xajinaya in laga xambaaro wax culaysa oo dhanka xajka ku saabsan haddii ay timaadda ayaaba la yidhi wax dhibaata inay dadka qaar soo wajahdo dowladda qatar awood ayay u leedahay in arrintaasi iyadu ay ku filaato xajka ayaa waxa uu noqon karaa waxyaabaha ugu horreeya tijaabada lagu qaatay in xayiraadani ay tahay mid wax ku oola iyada oo markii horeetay dowladda sacuudigu ay u muuqatay inay maagan tahay inay culaysyo saari doonto xujayda ka imanaysa waddanka qatar balse kadib dhawaaqyo aada u fara badan oo heer islaam iyo ilaa heer caalami isgaadhayaba ay ka codsadeen waddanka sacuudigu arrimahaas inuu aada uga fiirsado ayaa waxay muuqataa in ay dhagaha u furatay boqortooyada sacuudigu yeedhitaanadaasi loogu yeedhay in aynan ku dhaqaaqin tallaabooyinkaasi su-aashuise waxay tahay diblomaasiyadda kale iyaduna haatan iska dabadhacaysa ee ku saabsan in lasoo afjaro is-afgarawaaga dhanka siyaasadda ee waddankaasi qatar xayiraadda loogu soo rogay in sidoo kaleeta sacuudigu iyo isbahaysigiisu ay ka fiirsan doonaan go'aan wax ku oolana laga arki doono wakhtiyada dhow